أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo bandhignaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan hadduu allaha awood lihi doono waxaan barnaamijka diiradda ku saari doonnaa dhaqanxumo aad u badan oo ka taagan gobollada waqooyi galbeed ee uu ka taliyo maamulka somalilan si gaar ah barnaamijku wuxuu isku dultaagi doonaa natiijooyinkii ka soo baxay barnaamij taxane ah oo aan toddobaadkan bilownay islamarkaana aannu ku eegayno si guud ahaaneed duulaanka dhaqan ee lagu soo qaaday geyiga soomaaliya kaasoo saddexdiisii xalqo ee ugu horraysay ee toddobaadkan aannu ku eegnay somalilan barnaamijka waxaa marti inoogu ah qaar ka mida culimmada waa ashaykh cabdulilaah iyo ashaykh cali katiin waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaannu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intiinnii inala socotay internetka iyo xarumaha idaacadda ee dalka soomaaliyaba waxaana toddobaadkan baahinay barnaamij saddex qaybood ka kooban islamarkaana sii socon doonaa oo magaciisu yahay ummaduhu waa akhlaaq barnaamijkaas oo saddexdiisii qaybood ee ugu horreysay aynu ku eegnay gobollada waqooyi galbeed iyo dhibaatooyinka dhaqan ee ka taagan waxaan maanta diiradda jimcaha ku falanqaynaynaa natiijooyinkii ama waxyeelooyinkii ugu waaweynaa ee barnaamijku uu farta ku fiiqay waxaana ay ahaayeen sida soo socota والجور والظليمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة natiijada dhibaatooyinka dhaqan ee ka jira somalilan ayaa ah sida soo socota in bulshada ku dhaqan gobolladaasi ay wajahayaan dullaan dhanka diinta ah kana daran xataa xilligii gumaystihii ingiriiska haddii xilligaasi carruurta iskuullada lagu siin jiray waxbarasho baadariyeysan waxaa maanta la siiyaa waxbarasho loodiyaysan muqaadaraadka ayaa maraya heer aanu abid gaarin taasoo ay daliil u tahay xogaha ay toddobaad walba bixiyaan booliiska magaalooyinka waaweyn kufsiga oo ahaa wax aad looga sarriigto ayaa ka mid noqday dhacdooyinka maalinlaha ah ee gobolladaasi waxaa yaraaday guurkii kadib markii la qaaliyeeyey taasoo kordhisay garacyada sinada ayaa noqotay mid aan lala xishoon oo hoteello loo furtay waxaana yaraaday wanaag firista iyo xumaan reebista intaas oo dhan waxaa sabab u ahaa maamulka somalilan oo doonaya inuu ictiraaf ka helo reer galbeedka oo leh weli maydan gaarin halkii la rabay somalilan waxaa ku hardamaya laba mabda waa islaamka iyo dimuqraadiyadda dimuqraadiyad lagu difaacayo ciidan iyo awood iyo islaam lagu difaacayo af soomaali sarbeeb u badan inta ku difaacdaahina ay sii gabaabsiyayaan sidii loo xirayay duul ilaahay caasiye dubbihii ku dhici jiray wuu idin dul yaallaa rabbina waa dulbadanoo inuu idinka daayana waa wax deeqlaha u furan weli dalowdi may dhicin waxse lagu dareemiyo duulduul idin yimi dow qudhaa idin furan dariiq toobadaa jira dib haddaad u noqotaan diintiinna garataan inuun inaad dawowdaan rajaan idinka damacsanay
ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمه لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما
ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان waa hagaag inta badan qodobada ugu waaweyn ee dhibaatooyinka dhaqan ee ka taagan somalilan ayaan ku eegaynaa barnaamijka waxaa inaga xusuusa in sidoo kale dhegaystayaashu ay aaraadooda ka soo dhiibanayaan meel walbo ay joogaan dal iyo dibad intaba marka hore waxaan soo dhoweynayaa sheikh cabdulilaah sheekhana marka hore soo dhowow maxayse tahay ugu horeyn qiimayntaada macluumaadka uu soo gudbiyey barnaamijka ummaduhu waa dhaqan wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbii ajmaciin horeyn haddaan ra'yigay ka dhiibto waxaan u arkaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij maaragtay juhd lagu bixiyey inuu yahay barnaamij muwahaqa oo adiladiisii iyo meelihii laga keenay iyo meelihii loo celinayay leh mawduuc kastoo ay soo qaateenna ama ha ahaato xagga dhaqaalaha suu maaragtay dowladahan gaalada ee dariska ay dhaqaalaha jeebkooda ugu dhacayo ama ha ahaato qaadkan maaragtay xadka ka baxaya xuduud soo goynaya ama ha ahaato maaragtay meelahan hudheeladan iyo awkaartan xunxune maaragtay faxishada lagu sameeyo ama madaariskan loo furtay acmaal qowmuluud ha noqoto dhammaan waxaaba walaaluhu waxay u keenayaan dadkii ay khusaysay ayaaba ka hadlaya oo qiraya ee wax maaragtay waxa weeye waxa weeye meel loo raacayo raad raacle weeye shahida shaahid min ahliha weeyaan nin walba isagaa qiraya ka booliska hadii la yihahdo midka maaragtay maaliyadda qaabilsan hadduu yahay midka u yahay maaragtay iyo ayr iyo kayruhumba barnaamijka horta waa barnaamij muwahaqa waana barnaamij ummaddu maaragtay qaar badan ay moog tahay oo ay ka indhalaadahay ama kasii jeedo ayaan ku baraarugsanayn cadowga dhagaaraha u maleegayo ummadda tan islaamka ah ee soomaaliyeed cadowguna saynu ognahay weerarada uu soo qaaday ee ummaddan uu kusoo qaaday weerarka ugu sahlan ugu yar waxa weeye kan xabadee dhacaya ma weeyaan kuwa kale ayaa ka daran xagga akhlaaqda xagga dhaqanka xagga dhaqaala burburinta xagga ummadda gedigeeda akhlaaqdeeda maaragtay wax kale diin looga dhigay iyo wax maaragtay gaala soo maleegtay qofkii isagoo qoslaya maaragtay gaaladu ay iska maaragtay sodoonta ka yeerto iska dilay oo cadowga soon arkaynin marka waxa weeye waxyaalaha noocaasa ayaa duulaamada caynkaasa ayaa aada uga ba-an oo aada uga daran duulaankan maanta maaragtay fooda la iskula jira ee xabaddu a dhacaysa marka walaaluhu khayralaha siiyo sumcad soo bandhigan barnaamijka waana xaqaa'iqa dhacay oo maaragtay oo meesha maaragtay la taaban karo oo adiladoodii wata iyo maaragtay iyo maraajicoodii wata qof inkar kale ayaan lahayn dee iclaamkana doorkiisa ba ah in ummadda u buunjiyo xaqiiqada maaragtay waxaa jira kana wacgeliyo wixii xunna ka wacyigeliyo wixii fiicanna uu ku baraarujiyo maaragtay si ay ugu dhaqanto oo dhaqankeeda fiican ummadda maaragtay ay dhaqankeeda uqabsato iyo diinteeda wixii xun oo ka arrintaa maaragtay ka leexinayana ay uga digo iclaamka dowrkiisaba kaas ah oo ummadda oo wacyi ay geliyo waa tahay waan kuu soo laabanaya waxaan soo dhoweynayaa sheekh cali katiin sheekh cali intaanan qodobada soo qaban duulaanka dhaqan ee ku socda ee goboladaasi somalilan ama waqooyiga iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan waxaad moodaa inuu si xawaaro leh ku socdo maxaa u sabab ah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi lcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin waman ihtadaa bihadyihi wastana bisunnatihi watabaca atharahu ila ywm اddiin wabacd alakh jazaak allah khayr baarak allah fiik barnaamijka waa ku dhownahay insha allahu tacaala waxaan arkaynaa barnaamijkan ummaduhu waa akhlaaq oo idaacadda lagu soo kordhiyey barnaamij muhiimadiisa xambaarsan oo soo bandhigay wax badan oo dadka ka daahnaa oo dhibaatooyin iyo foolxumooyin iyo dhaqamo xunxun oo ku soo kordhay ummadda soomaaliyeed oon hore u jiri jirin dhaqamadaasoo laga dhaxlay yacnii shisheeyaha iyo dadka dhaqamada xunxun xambaarsan ee gaalada laga soo maanguuriyey oo ummaddii lagu fasaadinayo sideeda ummad marka la qabsanayo marka koowaad meelaha laga weeraro waxaa ugu horeeya akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan wey dadku haddii dhaqanku ka xumaado ooy fasaad galaan oo akhlaaqooda hallowdo oo dad daraagis lagu dila ay noqdaan iyo qoomuluudnimo iyo anshax xumo iyo zino iyo fuxshi uu dhexeeda ku faafo waxay noqonayaan ulmo aan waxba qaymaa lahayn oo aan damiir lahayn oo waxa xunba xataa aan kala garanaya waxa fiican marka yacni waxa u sababtaa waxay tahay waxaa raba waddankan inay gaaladu qabsadaan marka koowaad marka iyagoon dhaqankii bedelin iyo diintii iyo qiyamkii ummaddu ay lahayd iyo cisadeedii aan dadka ka dhigin dad aan marka macno lahayn si kale kuma qabsan karaan marka asbaabta ugu weyn oo dhaqanka loo bedelayo oo duulaankan xoogga loo saarayo waxa weeyaan in la dhaqan dooriyo dadka kadibna la qabsado oo dad aan macno lahayn oo aan qiyam lahayn oo akhlaaq lahayn waa ummad baaba'aysa wey jiritaanna ma yeelanayso dadku markay diintooda ku toosan yihiin akhlaaqooda ku toosan yihiin lama qabsan karo waa ummad damiir leh oo iska celin leh oo waxa sharaf raadinaysa laakiin haddii iyagadhan laga dhigo dad waxa weeyaan kulligood wada halaabay oo dhaqamo xunxun isaga jira waa aqligoodii baa baaba'aya damiirkii baa ka dhimanaya dadaan markaa macno lahayn bay noqonayaan uma bitaali waxaa sahlanaanaysa in la qabsado dhaqaalahoodii iyo wadankoodii iyo cirdigoodii iyo sharaftoodba lala wareego ayaguna sidaas ugu dulloobaan waa tahay inta aanan horay usii socon ee waxaana la soo xidhiidhay ee qaar ka mida bulshada ku dhaqan gobollada waqooyiga oo dhegaystay barnaamijka ummaduhu waa dhaqan ee dabcan waxaana filayaa in macluumaadyo iyo xogo ee dheeraad ah ay hayaan maadaama degaankii ay ku nool yihiin marka inta aanan dhegaystayaasha guud iyo aragtidooda ee soo bandhigin bal qaar ka mida bulshada ku dhaqan waqooyiga iyo aragtidooda bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed kasoo hadlaya gobolada waqooyi gaar ahaan magaalada hargeysa deegaanka halo fisiqa iyo fasiaadka ka socda gobolada waqooyi horta xumaanaha waxaa ka daran diin bedelka magaalada ka jira iskuulada ee maga iskuul hargeysa ku yaala oo yaa muslim waxaa la ogaaday in caruurta lagu baro christianity markii la arkay buug kristaamayna oo cad oo jibci dhow talabasho qaadan ayaa ka hadlay oo buugii dadka tusay oo dadkii waalidka usoo cawdeen horta taasi waa dadka ciyaalka raa lagu barayo diinta kiristanka iskuulkan yaa muslim magac muslim buu huwan yahay wax kalena hoosta kaga jira talabaad waxaa furan kiniisadiin badan dadku ka qaylinayeen oo la gelayo oo aan wax la odhanay aana jirin markaa fisiqa iyo fasaadka way jiraan laakiin waxaa ka daran kristaamaynta gaalnimada cad ee dadka loo la barayo iskuuladii lagu barayo kiniisadiina furanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhammaan waan salaamayaa ilaacadan alfurqaan iyo shaqaalaheeda daadihiyayaasheeda dhammaan waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka aan kor kusoo xusay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa mujaahidiinta meel ay joogaanba madaxda madaxda iyo umarada ayaan aada iyo aada usii salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa ciidamada kala duwan iyo mujaahidiinta ee haddii la haydmo ku sugan fukuurta iyo goobaha dagaalka aada iyo aad baan u salaamaya waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu salaanteena islaamka waanaan u ducaynaya waxaan leeya ilaahay subxaana wa tacaala ha idi barakeeyo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala raahada ay ka taageen balaada barakaysan caalamka oo dhan gaadhsiiya ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku camima ilaahay subxaana wa tacaala ha idi ka dhigo annaguna ilaahay subxaana wa tacaala kuwa idinla macooba maciina ayaanu nahaye dagaalkana idinkula midooba ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo ilaahayna subxaana wa tacaala shahaadka iyo amarka ilaahay subxaana wa tacaala ina amray diintiisa in loo jahaado ilaahay subxaana wa tacaala haynaga aqbalo dhammaanteen intaa ka bacdi haddaan mawduucan gudagalo oo aan wixii ilaahay subxaana wa tacaala ay garansiiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala kasoo fikir dhiibto wadankan macaasida iyo dunuubta iyo haddii laha idmo intixaamada kala duwan ee ka socda midaan qodob iyo laba kusoo koobi karo maaha midaynu ka geyoonana maaha qalbigeyga iyo quluubtaydu aada iyo aada iyo aada bay u qiiraysan tahay oo u gubanaysaa markaan yacni dadka waddanka jooga arko xaaladooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaq xumadooda cayadii intay faraha ka baxday oo haddii laha idmo ay wax kasta akhlaaq xumadii ay kasoo gudubtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo nabigiisa caleyhi salaatu wasalaam iyo malaa-igtiisa ay ka badbaadi layihiin oo mushkulaadka ugu daran ee maanta ka jira wadankan ay tahay waxyaalaha ummada lagu halaago waxyaalihii ugu xumaa inay ka jiraan dadkan iyo ilaahay subxaana wa tacaala oo la kala dhex galay waxaa kala dhex galay hay-ada gaala ah oo danahooda iyo howlahooda wata eenudiimahooda faafinaya iyo dabadhirifyo u shaqaynaya oo aan awaamiirtooda mooye wax kale ku shaqaynan waxyaalaha maanta igu daranna waa fisqigii faruhu ka baxay hadday sina tahay iyo hadday waxaan kugu yidhi ay tahay ilaah cay iyo hadday tahay rasuul cay iyo hadday tahay malaa'ig cay iyo hadday tahay waxyaalaha aan laba soo koobi karin eed yacni garanasaayay dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada iyo hadday tahay timaha iyo dhalinyarta waxyaalaha ay la baxday iyo maxaan idhaahdaaye ay heer marayso gaadiidka xitaa inaad raaci karin heesaha iyo muusukada waxaan ku wili ka baxaysa oo haddaad tahdo waradeer inanka wada bakti oo naga daa heesahan iyo waxan iyo itixaankan baktigan ay dadkii dhaqanba u noqotay oo in badan ay kula yaabaso xitaa cajaayib markaa walaalayaal wadanka fisqigiisa lagama sheekayn karo xaaladaadii aada magaranaysaay iyo qofkii damiir iyo haddii lahayd ma uu dareenkiisu nool yahay aada iyo aad waa argagax gelinaysa xaaladuna wallaahi aada iyo aada bay u daran tahay waxyaalaha ay ka sameynayaan ee yacni magaranaysaay dacayaadka ay u gelinayaan midiyaha oo idinkaa maqlaya ee dhegeysanaya ee soo gudbinaya khayr allah idi siiya nooba soo gudbinaya inahaasaan kusoo uruurinayaa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu le ka baqa fidmo aan ku dhacan kuwii sameeyey dambiilayaasha gaar u noqonan laakiin camimasa dhammaantiin idi camimasa markaa walaalayaal ilaahay subxaana wa tacala inaanu fidmada aynagu camamin baynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisananaa ilaahay subxaana wa tacaala ha noo soo dedejiyo ilaahay waxaanu weydiisananaa raahada tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo soo dedejiyo iyo mushaahidiinta sidaanu maanta wax iga qabanno oo yacni akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada ummadda lagu faafiyey ee diin u aragtay inuu ilaahay subxaana wa tacaala naga qabto intaasaan kusoo uruurinayaa waa hagaag waxay ahaayeen qaar ka mida bulshada ku dhaqan ee gobollada waqooyiga oo la soo xidhiidhay barnaamijka diiradda jimcaha islamarkaana aragtidooda ka dhiibanayay dhibaatooyinka dhaqan ee ka jira gobolladaas shaqcalakatiin waad maqlaysaa ee dareenka ee raggaasi nagala soo xidhiidhay gobolladaas dhibaatooyinka ugu waaweyn haddaan wax ka soo qabanno waxaa ka mid a in dhaqankii qowmuluudka lagu dhex faafinayo bulshada si weliba ee bareer ah iskuullo ayaa la furtay siminaaro lagu xayeysiinayo dhaqankii ayaa dhallinyaradii loo qabanayaa heerkaas maxaa gaarsiiyey bay kula tahay bulsho dhan oo muslimiin ah in dhexdooda waxaas lagu sameeyo waxa weeyaan arrintaasi waxay ku suurto gashay waddo dheer bay usoo mareen yacni waxay meesha ka dhisteen maamul iyaga dabadhilif u ah gaalada ahdaafdooda ku shaqaynaya danahooda fulinaya markii maamulkaas ay si fiican u sugeen oo arkeen inuu markaa ku qancay waxa ay wataan kadib waxaa suurto gashay in iyagii ay soo xaadiraan oo hawshii ay lahaayeen iyo hadafkoodii oo ahaa ummaddan inay diinteeda ka bedelaan akhlaaqdeeda ka bedelaan ay ku faafiyaan waxa wadamadooda ka jira ee gaalnimada iyo fuxshiga ah iyo foolxumada iyo arrinta ku saabsan qowmuluudnimada inay u suurto gasho waxaa u sababay ragga iyaga u shaqaynayay ee cumaasha u ahaa ayaa meeshii u jooga oo amnigii u sugay oo isugu aadiyey oo iyagaa kala shaqaynaya wasaarado ka mida wasaaradaha yacni qolada somalilan la baxday ayagaa markaa hawshii gudagelaya oo ka shaqaynaya oo ku guda jira oo fududaynaya oo ummaddii weji kale ugu muujinaya iyagoo markaa wasiir uu leeyahay yacni iskuulkan waxaa lagu dhigaa dhaqankaa lagu dhigaa marka dhaqanka la dhigaya waa kee waa dhaqankii yacni ninka maraykanka u keenay ee gaalada laga keenay la doonaya ummadda in lagu baabi'iyo marka taasaa waxay ugu noqotay inay waddanka arrimaha noocaas ay ku faafiyaan oo xumaanta noocaasa ay keenaan maanta u fududaato dadkii muslimiinta dhexdooda inay markaa waxa weeyaan si sahlan ay u dhex galaan waxaana u fududaynayaa nimanka iyagu ay samaysteen oo meesha ay ka dhisteen oo dhaqaalaha ku bixiyaan oo siyaasad ahaan u taageeraan oo dhan kastaba iyagu ay ka kaabaan marka waxa weye waxay noqonaysaa wax looga hortegi kara in dadka muslimiinta ay kacaan damiirkooda uu kaco ay dareemaan weerarka sida adag ugu socdo haddii ku soo socdo inaysa dadka markaa dad jiro aysan noqon doonin marka inay hurdada ka kacaan ta noocaasaa loo baahan yahay waa tahay sheekh cabdulilaah isla qodobkan ee qowmuluudka iyo dhaqankooda maxay shareecadu ka qabtaa shareecadu mowqif bay ka leedahay mowqifkan shareecadu waxaa loo yaqaano almithliya aljinsiya ama labada maaratay isku jinsiga inay wax iska dayaan ama laba naagood ha noqoto ama laba nin ha noqoto hadday wax iska dayaan shareecadu meel bay dhigtay waxbay ka qabtaa waa arrin xaaraana oo muxarama weeye oo diinteena marnaba ku banaanayn waxa weeye mukhaalafatun lilfitra fitradii bini aadamka ilahay ku abuuray ayay bay kasoo horjeedaa arrintanu waxay aada uga fog tahay dabaaca insaanka dabcigiisa bay ka fog tahay bal iska dhaafi xayawaanada ayaan kuwa isku jinsiga wax iska dayin laba xayawaan oo dhadiga wax iska dayana ma arkaysid laba xayawaan oo laba wax iska dayana ma arkaysid marka halkaa in ummaddu maaratay akhlaaqdeeda kusoo dhacdo oo sidaa ummaddu u fikerto ilaaba hore inoogu sheega waxaa layidhi ulaaika kal ancaami bal hum adal marka way ka liitaan xayawaanka wuxuu yaqaanaa meeshu maarata daaqa u raacayo biyaha u doonto qofka raaciga u dhawaaqaya ama qawsaarkana u yaqaano codkiisa markuu dhawaaqa kuwan ilaahay khaaliqii abuurtayna xaqa kulahaana xaqyadiisa bay inkireen maxaa la yidhaahdaa nebigii loo soo diray oo xaqa ugu dhawaaqayana isagana way raaci waayeen marka saas ummadda u dulowday marka arrintu waa arrin noocaasa waa arrin maarata aada uga fog maarata dabaaci albasharka wa min aqlad alfawaaxish fawaaxish kuwa ugu kakan ee ugu xun ayay ka mid tahay waana arrimahan weeye macluum min addiini bidaruura waxaan xaaraannimadiisu wax la isweydiinaya maanta caamo iyo khaas labadu way ogyihiin dadka aan wax aqoon ee dadweynaha dhegweynta ee iska maarata caamad shacab iyo dadka culimada ee diinta bartay labaduba way ogyihiin arrintan inay xaaraan tahay waxayna waajibsanaysaa oo keensanaysaa alqatl qatlu lfaacili walmafcuul kii sameeyey iyo kii lagu sameeyeyba labadaba in la dilo ayay keenaysaa ilaahayna maaragtay wuxuu ku cadaabay dadkii waxaa sameeyey reer qoomuluud cadaab uusan axad kale cadaabin buu ku sameeyey indhaha ayuu ka tuuray ilaahay damasa absaarahum waqallaba madaa'inahum magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda ayuu gediyey fa jacala caaliyaha saafilaha saasaa loo ciqaabay waa lagu dabagediyey qaryadii dhammayd korkeediiba hoos maray hoosteedana koray martay saasaa loo rogay markaasa weliba waxaa la raaci intaa lagama hadhin dhagxan oo mudka qof kasta u calaamadaysan oo ilahay maarata xaggiisa laga soo diray ayaa qof kasta cadaaba ayaa lala dhacay sidaa xun ayaa loogu ciqaabay sidoo qur-aanku inoo sheegay suuratu huud rasuulkuna sala alla alay salam alfaacilka iyo qofkan luudiga wax samaynaya iyo kan lagu samaynaya labadaba xukunkuu saaray waxa wey labadaba in la dilo labadaba in la dilo ayaa nabiga ka sugan sala allahu aleyh wasalam oo nebigu sala alla alay slam wuxuu leeyahay man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtulu lfaacila walmafcuula bih ayuu nebigu leeyahay xadiidkana albani wuxuu leeyahay xasanu saxiix buu leeyahay sunan ibnaaju xadiisku ku yaalaa ama ku yimi sidoo kale saxiixu ibni xibbaan iyo isagoo muxaqaqa xadiisku ku sugan yahay waa xadiis saxiixa labadaba horta dil baa u qoran kii lagu sameeyey iyo kii sameeyey sheekh islaam ibnu taymiya isagoo arrintaa ka hadlay wuxuu leeyahay waqad ittafaqa asaxaabatu saxaabadu waxay isku raaceen calaa qatlihima jamiican labadaba in la dilo kii wax lagu sameeyey kii samaynayay walaakin tanawacuu sifat alqatli saxaabadu waxay ku kala duwaneed xoogaa sida loo dilayo bacduhum qaala yurjam qaar waxay yidhahdeen dhagax baa lagu dilayaa rajam baa lagu dilayaa wa bacduhum qaala yurmaa min aclaa jidaarin fi lqarya guriga tuulada ugu dheer magalada ugu dheer korkiisa laga soo tuurayaa wa tutbacu alxijaara markaasaa dhagxantana la raacinaya dhagxantiina waa lagu sii dilaya fahumaa yarjumaan labadan waa la dhagxinaya dhagax baa lagu dilayaa bikrin kaana ow thayiban ama ha noqdeen laba bekera ha noqdeen ama laba thayibe labadaba dhagaxaasa lagu dilayaa ama xor ha noqdeen ama addoon ha noqdeen dhagax baa labadaba lagu dilayaa culammaduna waxay ku taaqsan yihiin calaa waqad itafaqa alculamaau calaa ana man istaxallaha kaasi waa ninkan xalaalaysan ee shahwa u geysay laakiin ninka xalaalaysta yidhahda maanta waaba xalaal oo iska bannaantahay oo arrintan isagu u durbaantumayo oo dadkii ugu yeedhayo madaaris u samaystay lagu barta u samaystay kaa isaga waxaa weeye man istaxallaha mamluukan ow ayra mamluuk ama ha noqdo mid addoona ama mid xora ha noqde fa huwa kaafirun murtad kaasu isagoo diinta islaamka uu ka baxay waana murtad xaddu ridda ayaa loo dilayaa dariiqo kastaba ha loo dilo ama guri dheer laga soo tuuro ama buur dhakadeed ha laga soo tuuro ama dhagaxa lagu dilo ninkaas ma noolaanayo nolol ma loogu talinayo waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeyno dhaqanxumada iyo fasaadka ee kusii baahaya gobolada waqooyi galbeed ee uu ka aramiyo maamulka somalilan waxaana nala falanqeynaya oo marti inoo ah asheikh calikatiin iyo asheikh cabdul ilaah sheekh calikatiin inkastoo aad si guud ahaaneed uga soo hadashay ee duulaanka dhaqan ee lagu soo qaaday waddanka haddana waxaa jirta oo natiijo ahaan uu soo bandhigay barnaamijkii ummaduhu waa dhaqan in si gaar ah hay-aduhu ay u beegsanayaan haweenka oo loo furay marfashyo iyo meelo ay qaadka ku cunaan si weliba koox koox ah ururada haweenka ee jandarka oo aad u soo badanaya arrintaas maxay tahay danta ay ka leeyihiin hay-adaha shisheeyaha jasaakala khayran akhil kariim waxaa weeyaan haweenku sida nabigu noo sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalama waa meeshii ugu horeysay oo reer banu israa'iil ay ka fidnoobeen wey nabigu wuxuu leeyay sal allau aley wasalam faataquu dunya waataquu nisaa fa inna awala fitnatin banii israa'iila kaanat fi nnisaa marka haweenku haddii ay fasaadaan oo akhlaaqoodu xumaato oo ay qaadka cunaan oo khamrada cabaan oo isqaawiyaan oo xumaanta ay bannaanka ula soo baxaan bulshadaasoo dhan way halaabaysaa maxaa yeeley haddii haweenku fitnoobo dhallinyaradaa ku fidnoobaysa ummaddaa ku fidnoobaysa taasi waxay keenaysaa marka ummaddaasoo dhan in fitna ay ku dhacdo fitnadii ugu horreysay ee reer banu israa'iil ku dhacdeen arrintaasay ahayd gaaladu marka arrintaasay fahansan yihiin haddii haweenku hallaabaan oo akhlaaqda ka tagaan oo xijaabka ka tagaan oo xishoodka ka tagaan oo khamrada ay cabaan oo daroogada cagaaran ay cabaan oo muskiraadka ay ka dhargaan waxmaandooriyaasha ay cunaan yacni wax akhlaaq oo dhaqnaanaya ma laha ummaddu way fasaadaysaa dhallinyaradu way fasaadaysaa mar haddii marka dhallinyaradii iyo dadkii kale ay fasaadaan ummadaas fasaad meeshii ugu dambaysay bay gaaraysaa marka waa meeshaas sababta ay ugu xoogga u saarayaan oo mar kasta ay uga hadlaan haweenka haweenka oo ururo haweene ay samaynayaan oo intaasoo nuuc ay soo daynayaan oo hay-ada ay u sameeyeen oo maalin kasta ay hadlayaan ujeedkooda wax kale ma ah waxaad arkaysaan waxaa maalidhooda maqlayda oo barnaamijkan lagu soo daayay gabar baa waxay ku qortay yacni boggeeda twitterka waxay ku qortay iyadoo dhahaysa maaragtay iskuulka noocaas ah yacni gabdhaha waa lagu dhibaa xijaab baa la saaraa waa lagu cadaadiyaa waa la waxeeyaa ninkii mudiirka ka ahaa iskuulka wuxuu damca arrintii inuu ka jawaabo asagaa loo cagajugle oo lasoo gaaladii kusoo weerar kusoo qaada oo laleeyahy see maarata arrintaad u hadli kartaa taasi waxay ku tusinaysaa marka gabdhihii xijaabnaa akhlaaqda lahaa yacni hadday meeshaa yimaadaan waxay soo saarayaan jiil diimeed bay soo saarayaan gabadha qaawan ee khamrada cabaysa ee zaanigada ee bannaanka taagan ee fuxshiga la taagan ee waxa weye meelaha ka dhilaysanaysa maxay samaynaysaa ayadu ayadu waxay soo saaraysa dad akhlaaqooda xun tahay ilma akhlaaq ma dhalayso yacni wiil qaalqaala xaggeeda ka imaan maayo dadki markaa gabari wiil midna ka imaamaayo wanaagsan ummaddii bulshadu halaabaysaa marka dhaqankaasi ku barbaarayaan kulli marka waxay noqon dad ahlu fasaad ah oon al akhlaaq lahayn oo wax diina lahayn oo ciyaal macno mala ah yacni wacaladii baa badanaya fuxshigi baa badanaya balaayada dhan baa badanaysa wey marka waxaas waxay ka rabaan ujeedku uu yahay haweenka xoogga loo saarayo waa meesha ugu sahlan ee bulshada laga dhaqan doorin kara wey sheekh cabdulilaah waxaa kale oo aan la dhayalsan karin oo dhibaato weyn ku haya bulshada ee somalilan sixirka kaasoo wax walba loo adeegsanayo ilaa heer ay xaaladdu gaartay in dad lagu dilo ee su-aashu waxay tahay marka maxay shareecada islaamku ka qabtaa sixirka muxuuse yahay xukunka qofka saaxirka ah sixirka isaguna waxa weeye muxaraman fii diinina weeyaan oo aayaddii suuratulbaqara ee ka bilaamaysay wاtabacuu ma tatlu shayaaiinu calى mulki sulaymaana wma kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna اnnaasa asixra wma unzila clى اlmalakayni bibaabila haaruuta wamaruut wma yucallimaani min axadi xatى yaqulaa inama naxnu fitnaة falaa takfur fayatacallamuuna minhuma ma yufariquuna bihi bayna اlmar'i wa zawjih aayaddii caynka ahayd oo markii dambena lagu soo gunaanaday qofkii ficilkaa ama barashadaa sixirka barta inuusan wax nasiiba aakhiro ku lahayn aayaddaas horta waxay inoo cadaynaysaa dhowr kelmadood oo aayadda ku jirtaba waxay inoo cadaynayaan ninkaas inuu gaal yahay qofkii sixirka maarata ku dhaqma ama barto ayaa cadaynaysaa bal culimadu waxayba leeyihin xataa laa yurtataab saaxirka xataa toobad lama weydiinayo sida axmed ibnu xambal iyo abu xaniifa iyo iyo maalik waxay leeyihiin ninkaa toobaba ma la weydiinayo arrintiisuna waa dil weeye qofka waxaa sameeyo waa la dilayaa oo saxiix albukhaari baa waxay ku sugan ahar ibn cumar cumar laga wariyay ibn khadaab radia allahu canhu ficiluu sameeyey cumar oo waxaa weeye uu amray in la dilo kullu saaxirin wa saaxira qof kastoo saaxira iyo qof kastoo saaxira dumara in la dilo oo saxaabiga kasoo warinaya cumar naarti aharka wuxuu leeyahay faqatalnaa halaasa sawaaxira maalinta iyadaa cumarna diray saddex naagood oo saaxiraad ah ayaan dilay haddii xukumka tafsiir asiga loo saaxirka hadduu waxa uu sixirka ku sameeya yahay uu yahay arrin maaragtay kufri gaadhsiisan oo qofki uu ku dilo ku dhibo shayaadiin iyo wax daran u adeegsado qofkan dilkiisa iyo sixirkiisa inuu kufriya iyada layskuma haysto qofkaasu gaalnimo ayuu ku jiraa min nawaaqid alislaamna waatay ka mid ahayd assixir waatuu ka mid ahaa haddii laakiin waxa uu qofka uu maaratay dawo iyo wax kale ku maandooriyo oo sixirka qalbiga uu ku dooriyo kaaba sixir waa lagu magacaabaa si kale qofka uu gediyo kaa isagu wuu ka sokeeyaa bay leeyihin kaa isagana waa la dilayaa laakiin waxaa loo dilayaa min baabi dafci saa'il xukunkana waa lagu filinayaa mid kastaba ha ahaatee walxaasil marka maaragtay soo duuduuba saaxirka ninka la yidhaahdo annahu yajibu an tuqtala saxara nimanka saxarada la yidhahdo in la dilo ayaa waajib ah ama aan idhaahno waa kaafiriin idhaahno ama aan idhaahno kaafiriin maahe labada goorba waa dil labada goorba waa dil saddex saxaabada kamina waxaa ka waxaa ka sugan inay saxara dileen cumar ibn khadaab bay ka sugan tahay bintuhu xafsa bintu cumar bay ka sugan tahay jundub alkhayr bay ka sugan tahay wax ku diiday oo maxaa u dishay yidhahdana arrintaa lama hayo cuhmaan baa radi allahu canhu markii xafsa ay dishay ayuu xoogaa maxaad iisoo ogeysan weyda iyuu maaragtay yidhi marka waxay yidhaahdeen ma saaxirad weliba saxaraad oo ictarafad oo weliba qiratay baa cusmaan lagu soo ogeysiinaya taa dilkeeda xadkeedu waa dil halkaasna cusmaanna waa ka aamusay arrintii muuse muusan sii raacraacin alimaam annawowi aa taqaaniin min kibaar ashaaficiya wuxuu leeyahay qad yakuunu sixru kufran sixirku kufri buu noqon karaa waqad laa yakuunu kufran kufrina ma noqon karo mararka qaarkood bal macsiyatun kabiira waa macsiyad kabiira markuusan kufrka ahayn fain kaana fiihi qowlun aw ficlun yaqtadii alkufra kafara waila waxaanu qofka ku sixraya hadduu hadal ku jiro sixir u adeegsado qowl ama ficil sixir ku jiro kufr ku jiro u adeegsado arrintaa iyadaa marka qofkaas ku gaaloobaya gaalnimaa loo dilayaa wa ilaa hadduu qofka si kale u sixro oo waxyaalo kale oo ku maandooriyo maaragtay aan sixirkii shayaadiintii jinka loo adeegsanayay ee kelmadaha kufriga maarata loo adeegsanayay ama inhaanat lmusxaf ama kaadin lagu weysaysto iyo wixii darra ay samayn jireen kaa wuxuu leeyahy isagana waan dilaynaa laakiin markan kufri u dili mayno waxaan u dilaynaa lidafci saa'il baynu u dilaynaa buu leeyahay markaa sixirkuna waa arrin maanta maaragtay aada ugu soo kordhay gobollada ayaga iyo gobollo badan oo dalka ka mid ah waa in aada looga hortago bira lagu qabto ayaa ay ku fiican tahay arrintaasu waxa loo yaqaano sidiisaba waxa loo yaqaano hadduu markaa qofku la jahro oo bizina iyo wixii iyo shuda iyo shuduud ljinsi waxa loo yaqaano dee luudiyaduna ay ka mid tahay qofka hadduu banaanka soo dhigto oo maaragtay uu banaanka soo dhigto dee marka ummadda waxaa la gudboon hadduu qofku yadcu ilayha oo dadki weliba ugu yeedhaya sida damaanta gobollada laga sheekeeyay ka jirta ama gobollo kaleba ka jirta markan oo kale qofka kan isaga ah waxa weeye gacanta lagu qabanaya munkarkaas waa la reebayaa ka afraad baa xataa loo reebayaa intaan marata taliska meesha ka jira iyo hadduu muslim yahay aan gacantaba loo gelin oo xadiiskii baa de ku qumaya man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fa bilisanih fain lam yastatic fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan marka qof kastoo arka wax saxraya ama ku shaqaysanaya halkiisa inuu ku dilaa u bannaan oo isagu uu fuliyo sidai xafsaba samaysay cuhmaan oo khilaafa islaamiya hogaaminayay oo iyadoo hoos joogta haddana ay arrinkaa u kacday baa qof kastoo muslima maantana u bannaan tahay laakiin waxaa fiican in dadka haddii meesha dad xukun sharci fulinaya ay joogaan iyaga loo keeno iyagu xadka ay ku ogaan oo ay dilaan baa fiican waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku eegayno duulaanka dhaqan ee ku socda somalilan inta aanan sii ambaqaadin falanqaynta markan waa qaar kale oo ka mid a dhegaystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibtay mowduuca waxaan u gudagalayaa inaan ka dhibtay ra'yigayga runtii barnaamijyadaas waxay faa'iideen wax weyn oo qarsoonaa kana qarsoonaa ummadda soomaaliyeed badankeeda waa laga yaabaa inay jiraan dad yar oo ku baraarugsanaa laakiin ma ahayn mi-ah bil mi-ah hadda laakiin waxaa ogaa dad badan ayaa ka war helay oo ay ka qarsoona markii hore alxamdulilaah idaacadduna way ku mahadsan tahay inay barnaamijyasha kale ay macnaha ku samayso dabagalkaas maqli oo alla maqlayay waxay ka jiraa hargeysa iyo adigoo gobolka waqooyi oo dhan arrimo foolxun oo foolxun oo foolxun ayaa ka jira marka nacuudu billaahi ayaa leenahay xaggan iyo koonfurtana waxaa kasoo baxay iyaganoo ka horsugeynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan fikirkayga ka dhiigto mowduucyadaa laga soo diyaariyey arrintaasi waa arrin jirta dadku markii ay diintoodii ka tageen ee maamulkuma ku dhacday dhibaatadaas inay ku dhex ballaaratay way jirtaa ummade hadday xumaato ummadihii hore la halaagi jiray ama daad lagu qarqin jiray ama dhulka laga goyn jiray ama si kale loo halaagi jiray dee ummada hadday xumaato kama duwana waa markaa ilaahay baanu ka tala saaranaynaa dadka dhibkooda iyo waxay samaynayaan dee in laga gurmadaana meesha way taalla wax islaam ay ka gurmadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inama alumam alaqlaaq maa baqiyat fain dahabat aqlaaquhum dahabuu maasha allah waa barnaamij aada u qurux badan aad ayaan ugu mahad celinayaa idaacadda alfurqaan iyo wariyaasha barnaamijkan isku soo dabrideen jazaaka allahu khayr aljaza ayaan leeyahay waxaana kasoo hadlayaa muqdisho magaciygana waa mustafa barnaamijkana waxaa aada igu saameyn badnaa qeybtiisa labaad marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu baryayaa dowlad islaami ah oo muslimad ah inuu ilaahay wadanka dhammaan u dhaliyo oo ilaahay subxaanahu watacaala noogu deeqo lianna xaaladeena waa aad ayay u qasan tahay ilaahay inuu naga soo gaaro marka barnaamijka aad ayuu qurux badnaa jazaakum allahu khayr aljaza walaalaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waan in salaamay shaqaalaha idaacadda alfurqaan aad iyo aad baan u salaamaya waad ku mahadsantihiin walaalayaal fursada qaaliga mar walba aadan siisaan qodobkan haddaan ra'yiga ka dhiibto ku saabsan dhaqan bedelka runtii ummadda lagu sameynayo runtii waa duulaan ka weyn kan qoriga dadkii muslimiinta ahaa ee diintooda ku dhaqmi lahaa haddii dhaqankooda la bedelo wax ka xun malaha runtii qofka in diinta laga saaro ayaa ka xun in la dilo walfitnatu ashaddu min alqatil ayuu yidhi ilaahi subxaana watacaala marka warbaahinta alfurqaan mar walba noo soo tegeysa waxyaabo aada u fiifiican ama warbixino runtii aada u muhiim ah aada iyo aad baan ugu faraxsanahay qaabka iyo sida runtii xirfadda leh ay runtii usoo saareen dadka muslimiinta waxaan uga baaqayaa inay ka waantoomaan oo ay iska ilaaliyaan oo runtii ay ka fekeraan dantooda waxaan insha allahu tacala xasuusinaya xadiiskii nebiga ahaa maalinta qiyaamo marka la gaaro nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam almar-u maca man axaba yowma alqiyaama qofu qofka uu jecel yahay ayuu maciisa ahaanaya maalinta qiyaamaha marka la gaaro marka walaalayaal qofka aan ku dayanayno oo aan raacayno aan iska ilaalino asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay walaalihiin abduqaan iyo dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan fidnadan haddii aan gacnaha laga qaban oo aan ilaahay subxaana wa tacaala loo noqon oo aysan dad u soo baxa helin waxaan u malaynayaa cid ka badbaadi doontaa cuquubadaas way yaraan doontaa qof ka badbaada lama arki doono ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan asagaa garanaya ilaahu rabbi waraxmaan oo naga badbaadi gaalana waa halkii ay rabtay ilaahay subxaana wa tacaala waa tuku yiri idinka raalli noqon maayaan ilaa iyo aada iyaga diintooda ka raacdaan marka qofkii diintooda raacana wax ay ku aaminaan lama arkeen oo hadda toodaa meel u taalle insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ummaddaha ka badbaadiyo meel loo badbaadiyo ummaddii lama hayo diin uma badbaadin caqli uma badbaadin hanti uma badbaadin sixir waa la sheegay oo sixira baax lagu kala qaadanayaa layiri ee muqaadaraad iyo inkaar waa la keenay dimuqraadiyad awalba diin la-aan eedoo markeedii horeba looguma talagelin dad noole inay dimuqraadiyad ku dhaqmaan waxaabase kaaga sii daran dadkaani iyagu meesha ay joogaan iyo dadkii soo saaray bahashaan iyagu ma isticmaalaan qaad ma cunaan khamriga waa gooridiiseen ma cunaan xashiishadan iyo waxyaabahan haddii la furo hadda waxaaban ka yaabay maalin dhexdaasa yaal yaryar inta ii keeneen waxaa layidhi waxa la dhaho taabuuga oo ilmuhu ay cunaan oo dadkan hadda lagu gado suuqa waa waxaan haddaan fiiriyo khatarta ku jirtaanba dhoweynba oo hadda wax laguu soo qariyayba malahane soomaali malaha indhahaba ma qabaano ma fiiriyaan lama akhriya miyaa looma jeedo miyaa mise waa wax loo bareeray oo qofkaani inuu naftiisa dilo waa wuxuu ugu talagalay waa kala garan la-ahay kolley iyo kolley ilaahay subxaana watacaala meeshuu marayo ummadda ay mari doontaa laakiin waxaan ku talin lahaa ummaddan dad u kaca oo ilaahay subxaana watacaala hadduu qadara sabab ugu noqda in ay badbaadaan inta hartay in la helaa muhiima
waa hagaag waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibtay dhibaatooyinka dhaqan ee ka taagan gobollada waqooyi galbeed sheekh cabdulilaah dhibaatooyinka ugu badan ee haatan laga cabanayo waxaa ka mid a muqaadaraadka sida xashiishka oo etoobiya ka imanaya oo xataa caruurtii iyo inamihii waxbarashada ku jiray ay barteen maxaad ka odhanaysaa arrintaas mukhaadaraadka shareecadu waxa weeye isaguna waxa weeye horta shareecadu waxay usoo degtay waxa la yidhaahdo daruuraat alkhamsa ow maqaasid shariic waxa laha ayaa jira oo ay kamid tahay caqliga qofka bani aadamka in la ilaaliyo oo caqligiisa aan la doorin waxa caqliga dooriyana waxaa u badan dee mandooriyaasha u badan khamriga iyo wixii la halmaala la mid ah arrintaas marka waxa weeye iyaduna ilaah baana amray in la xifdiyo caqliga oo dadka maaragtay caqligooda lagu cay ku cayaarin oo dadku maaragtay waa laynaga reebay inaynu maaragtay caqligii qofku caqligiisa maaragtay caqliga ilaahay siiyo nicmadii ahayd inuu diinta ilaahay ku fahmo ilaahay ku caabudo xaqa iyo baadilka ku kala garto waxa saxa iyo waxa khata ku kala garto hadduu isagu iska suuliyo oo muqadaraad uu cuno ama cabo qofka isaga waxa weeye waa muxaram wuxuu ku jiraa min alkabaa'ir min akbar alkabaa'ir buu ku jiraa ilahayna horta qur-aanka nagaga reeba wuxuu leeyahay إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه fajtanibuuhu culimadu waxay leeyihiin ha cabin oo keliya maaha beeciisa xaaraama si kastaba maarata ugu dhawaatid baa xaaraama nabiguna sal alla ly slam wuxuu leeyahay kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam wax kasta oo maanka dooriya waa khamr wax kastoo maanka dooriyaana waa xaraam oo qofka sakraamiya waa xaaraam xadiiskuna waxa weye mutafaq caleh weeyaan xadiis kale wuxuu leeyahy maa askara kathiiruhu faqaliiluhu xaraam waxa intiisa yar qofka ku maandoor maankiisa ku doorsoomayo ee ku sakhraamayo intiisa yarna waa xaaraam iyayba maanka doorinine xadiiska kale wuxuu ahaa kullu sharaabin askara fa huwa xaraam wax kastoo la cabo oo qofka sakhraamiya ama caqligiisa dooriya waa xaaraan xadiis kale wuxuu ahaa wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam wax kastoo maanka dooriya waa khamr khamri kastaana waa xaaraam arrintaas marka waxa weeye xataa daruuri maaha qofka inuu ku sakraamo caqligu doorsoomo ee dhibba mar hadduu qofka u keensanayo xaaraantaasu soo gelaya waa arrin camimaysa kulli shay oo maaragtay oo loo adeegsado maanka maarata in lagu dooriyo kiniinkan xataa maaragtay dadka dhiba oo dadka suuxisa ama maarata maankiisa doorisa wax kastoo la cabo xashiishada waxa loo yaqaano kulli shay oo maaragtay oo asligiisba hadal macnaa maaragtay qof kastoo ku gaadhsiiya ay ka dhalanayso inuu macnaha gaadhsiiyo caqligii inuu wax iska dhimaan ama qofka maqsigu doorsoomo ama qofka saxadiisii iyo caafimaadkiisa u dhimo waxaasoo dhan way soo gelayaan wixii nafta darar ku keenaya xataa ha sakraamin haddaad khamriba cabtid haddaad maandooriya qaatid haddaad xasho qaatid adan kuba sakraamin saasuu xaaraam u yahay inuu darajadu sakar ama iyo maankaaga inuu doorsamo daruuri maaha mar haddaadba ku dhaqanto ama qaadato saasay xaaraam kaaga tahay waxaa meesha iyaduna ku jirta qofkii xalaalaysta ama tii luutiyada ha ahayd aan soo marin ha noqoto oo saans u sheegnay qofkii man istaxallaha mamluug ha noqdo ama xor ha noqdee waa kaafirun murtad aan nidhi tanna way soo gelaysaa oo arrintaa ilaahay uu xaaraameeyey qur-aankiisa ku xaaraameeyey nebigu sunnadiisa ku xaaraameeyey qofkii maanta xalaashado yidhahda yaa idinku yidhi khamriga xaaraama oo magacyo kale ula baxo wanaajiyo mashruubaad ruuxiya iyo magacyo noocaasa ula bixiya oo maarata uu yidhahda yaa idinku yidhi waa xaaraam iyadiyo biyuhu waa isku mid qofkaas isagu isagu waa ku gaalaabaya taas iyada warkama jiro qofkii xaaraannimada inkarana waa la mid oo yidhahda xaaraanba ma aha ama yidhahda anigu waan wadaya inta loo inta loo diido loo digo oo loo naseexeyo warka hadh diido juxuud la yimaado yidhahda aniga maaragtay waan ogahay ina xaaraan tahay laakiin ma daynayo waan wadaya ninka yidhahda israar ku sameeya arrinta iyada kaasna isna
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa sheekh calikatiin inta aanan idiin qaybin ee su-aalaha gebagabada ah dhibaatooyinka waxaa ka mid a hoteelada sida qaaska ah loogu furtay dhaqanxumada riwaayadaha ee faaxishada xambaarsan iyo waxyaabaha la midka ah haddii ay sidan ku sii socdaan maxaa laga dhexli karayaa bay kula tahay hoteelada fujuurka iyo fisqiga lagu sameeya kilaabyada waaweyn laga faray dhulkaas runtii waxa weeyaan waxa ka muuqanaya waa wax aada u foolxun oo hadda bilow ah haddaa hadda laga horteeyeyna waxay keeni doontaa wax ka sii waaweyn oo bannaanka inta la isku fulfulo haddaan leey lama hadli karo waa dimuqraadiyad xeerka jinsigaa sheegaya qofka suu rabo inuu markaa u dhaqmi karo marka nimankan meesha ka dhisan ee riddada ah ee camiiliinta waa etoobiya iyo maraykan iyo gaalada ayaa waxay ka shaqeynayaan hoteelada nuucana inay bataan iyo fasaadkani u bato oo fisqigaas soo baxo ayagaa hawshaas u fududaynaya gaalada marka waxaa loo baahan yahay haddaan arrinta noocaas laga hortegin wax hadda la arkay wax kasii daran baa la arki doonaa marka waxaan leenahay culummada iyo bulshada meeshaa ku nool waxaa loo baahanya maanta inay maaragtay qiiroodaan oo diinta ilaahay garab siiyaan oo diinta ilaahay u gargaaraan hadday maanta sidaa ku aamusaan yacni meeshaas musiibada ka timaada ayagana way saamaynaysaa idaa nazala albalaa yacumu asaalixa waaltaalix allah subxaana wa tacaala wuxuu leey wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war iska ilaaliya fidno iyo musiibo aan ku gooni noqonayn qoladii dulmiga samaysay haddaan laga hortegin hoteelada iyo balaayada lagu sii gurayo oon la kicin oo bulshada waxa culummada aysan hogaamin af keliyo laga hadla maanta kuma filla waxay u baahan tahay in maaragtay gacan la qaado arrintaa laga hortago bulshada la tawjiihiyo ummadda diinta loo sharxo waxa weeyaan kuwa noocaasna tallaabo laga qaaday u baahan tahay marka waxaan leenahay hawsha ha laga hortago haddaan laga horteginna hadda fasaad weyn oo kabiir ah ayaa ka imaan doona waa hagaag gunaanadkii ayaan soo gaarnay sheekh cabdulilaah waxaan soo falanqaynay dhibaatooyinka dhaqan ee ka jira somalilan sida muqaadaraadka hoteelada fisqiga xarumaha loo furtay dhaqamadii qowmuluudka xeerarka iyo dagaalka fikriga ah ee ku socda bulshadaas ugu dambayntii xaggaaga xalku waa maxay xalku waxaa weeye horta ummaddu inay maarata ummaddu khayryada waxay ku hesho kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah bay ahayd waxaa ummaddu khayryada ku heshay ee lagu ammaanay ummadaha uga khayr badatay waa inay munkarka iska reebto marka xalku waxaa weeye munkarkaada in la suuliyo gacan lagu suuliyo carab lagu suuliyo qalbiga laga naco maarata qof saaxibaha ama qof waxaa samaynaya la naco la gooyo muqaataca lagu sameeyo in diintana la ilaaliyo adduunkana lagu dhaqo oo wixii alla wixii caqliga waxu dhimaya wixii nafta dhibaya dilaya wixii maaragtay xun cadowga soo weeraraya ummadday baydadeeda xalaa in maaratay ku xadgudbaya wixii dulm geysanaya iyo wixii lamid ah imaam maawardi wuxuu sheegaa toban waajib oo u leeyahay qofka khaliifada marka kuwaasay kamid tahay waxaa ka dhalan kara oo cuquubaad ah nabiga inoo sheegay sal alla ly slam markay fawaaxishkaasu ay fidaan oo ummadda ay ku dhex baahaan waxaa ka iman kara nabiga ayaa xadiid saxiixa inoogu sheegay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu leeyahay lam tadhar alfaaxishatu fii qowmin qadu xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim aطaacuun wاlأwjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow qole kama soo daahirto kama faaxibadu banaanka uma soo baxdo qoom hadday maaratay banaanka soo dhigtaan oo faaxishada iska reebi waayaan oo ay banaanka daahirka noqota sida maanta jirtana waxaa ku fidaya dhexdooda nimankaas amraad daacuun daacuun baa ku fidaya ilaa fashaa fiihim adaacuun daacuun baa ku fidaya dhexdooda walawjaac iyo amraad baa ku fidaysa alatii lam takun madad xanuuno aan iyo cudurro aan hore loo arag iyo awbia khadiira hore loo arag ayaa ummadda ku fidaysa oo salafkoodii aan laga aqoon alladiina madow dadkii ka horreeyey xanuunayn aqoon maantana waad arkaysaan waxaa jira adduunka maalinba xanuun cusub baynu arkaynaa shalay ebola aynu arkanay waxaynu aragnay aids baynu aragnay waxaynu maanta aragnaa corona waxaynu aragnaa xanuuno badan badan badan oo aan salafku aqoon dadkii hore aqoon dadkii tegay ayan aqoon waana mucjizaadka nebiga ayay kamid tahay sala allahu caleyhi wasalam inuu wax mustaqbalka dhici doono inoo sheego oo aynu siduu inoo sheegay u aragno qoom markay faaxishadu dhexdooda ku fido oo ay banaanka soo dhigtaan hadday saa sameeyaan waxaa ku fidayo ilaahay ku fidinaya dhexdooda daacuun waynu aragnay markaynu faaxishada banaanka soo dhiganay mujtamacaadka islaamka sheegaya maanta ay khadka ka baxeen cuduradii gaalada baabiinay iyagana way soo gaadheen awjaac iyo amraadayna noqono aids iyo corona iyo abola iyo boqol boqol loo bixiyey iyo kansar iyo waxaan hore looba aqoon baa maanta adduunkii aada ugu faafay oo dadkii inaga horreeyey ayaan aqoon magacooda xataa aynan maqal marka natiijaduna saas weeye marka ummadaas iyada ah ee goboladaas ku nool dadkaa waxaa la gudboon muslimiinta ah ee qalbigooda wax diini ku hadheen ee gobolada waxaasu ka dhacayaan ku nool ee nin gaala oo xaasoo nin kale uu qabo intuu dhex yimaado uu u furanayo madarasado iyo jaamacado ka furanayo oo uu fidinayo oo ay og yihiin oo ilmahoodii geynayaan ummaddan waxaan leenahay ilaahay laga cabsado ummaddan waxaan leenahay cuquubad deg dega inay idinku dhacdo ha fogaysanina oo adduunkaba halaag idinku yimaado intaan aakhire la gaadhin waa arrin dhici karta waxaan leenahay ummadda iyada ha isku hadlaynina kuwa culimada idin sheegta ee duubka weyna idinla jooga ee wadaadada sheegta kuwa iyaga ah waa kuwa wax kastoo xun marka la sameeyo mujtamacu sameeyo la yidhaahdo sheekh hebelba waa sameeye mana fogaysanayno maanta haddaad aragtaan sheekh shaye ka mid a kuwaa ka mid ah oo berri nin gaali aroos iyo haddaad aragtaan hala yaabin wax ka xun bay sameeyaan hala yaabine berri mid duub weyn oo sheekh u haysataan oo dhexdeena ku nool haddaad maqashaan ninba sheekhi waa la gelbinaya waa la aroosaya waa wax ka dhici kara nimankaas waxaad ka sugaysaana male marka dadka caqliga u saaxiibka ah wajaahada ah ee odayaasha leh ee maaragtay aqoon aqoon-yahanada leh ee waxgaradka ee dumarka cafiifaadka ee fiican gobolka ku nool ah dadka khayr badan baan ka rajaynaya waa dad muslimiina laakiin yay ku dagmin kuwa duubka u xidhay ee culamada lagu sheego kuwaasu waa afsad annaas fasaduu wa afsadu kuwa ayaan laysku hadlayn dardaarankayo waa intaas ilaahay waxaan ka rajaynaynaa goboladaasna inuu usoo diro macsida iyadaa ee fiday wax gacan bira kaga qabta oo lagama waayin lagama waayin gobolada waqooyi galbeed lagama waayin wiil ma laga waayo wiil ama dhowr wiil intay qiiroodaan oo naftooda u huraan oo gaalkaas xaaska ah gaalka kale naagta u ah ee ilmiheenina wadadu mari raba inuu mariyo inay naftooda u horaan oo baabi'iyaan meesha ay burburiyaan oo ay dekan dekan ka dhigaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay ugu dambayntii iyo dhankaaga sheekh cali katiin maxaad ku soo gebagabeynaysaa ama waa maxay xalka ah bismillaah sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wabacd runtii ummadda maanta waxaa ka muuqanayaa wax caadiya maaha ummadbu haddii cadowgeedii qabsaday wuxuu samayn lahaa buu samaynaya dad cadow ah ayaa ummaddii haysta waa gaalo iyo gaalraacyo ayaa maanta ummaddii u talinaya marka mar haddii gaalku qabsado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay wax wanaaga inaysan ummadda u qabanin ee fasaadkana ay ka shaqaynayaan laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum fasaadkiina akhlaaqda inay fasaadiyaan caqiidada inay fasaadiyaan diinta inay fasaadiyaan dadka inay fasaadiyaan arrinta noocaasa ka gaabin maayaan waxayna jecel yihiin wax kasta oo idin dhibay marka maanta way noo muuqanaysaa markii cadowgeennii warkii uu dhulkii qabsaday dadkii qabsaday waxa ay ku samaynayaan waa waxa maanta muuqanaya wey marka fasaadka noocan ah ee sidaa u muuqanaya ee baahay ee intaa la eg waxay u baahan tahay ummaddu in laga hortago weliba si jiddiyan looga hortago haddii dadku fasaad dhaqaan dhaqan ka dhigto qofka oo dhulka uu fasaadinayo oo ummadda fasaadinayo way bannaantahay in la dilo ow fasaadin fi l ard ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy qofka dhulka hadduu fasaadinayo waa la dilayaa si looga hortago fasaadkiisa si kale haddaan lagu xakamayn karin marka ummaddii hadday sidaa akhlaaq xumadii iyo qoomuluudnimadii iyo balaayadii ay sidaa u faafinayaan kuwa noocaas a'immada u ah ee ummadda fasaadkaas ku fasaadinaya waa in meel kasta lagu beegsadaayo xukunkooda waa in la dilo sababtoo ah waa intooda banna waaba murtadiinba wixii hataa riddo ka badbaadana waa ummad fasaad un ka shaqaynaya bis iyo ummadda akhlaaqda inay hallowdo kana shidaal qaadanaya gaaladii marka dhaqanka dhan wuxuu isugu tegayaa ra-iiskiisu in gaalada lagu raaligeliyo ayaga mabaadi'doodii la fuliyo xeerkii jinsiga loo soo saaray fiirid xukuumaadkan riddada ee waqooyi iyo bariba ka dhisan iyo meel kasta iyo kuwaan koonfur ka dhisan kulli maxay wadaan xeer jinsi baan wadnaabay ku leeyihin yacnii sinadii baa la xalaalaynaya oo qoomuluudnimada la xalaalaynaya oo hadda waxaad arkayseen baydhawo in mayar lagu kukufsanayo bal fiirid mayar dhashay dhaqan soomaali taqiini ma ah gabar la kufsadaa la maqli jiro dhaqan xumo ugu weynay hadda waxaaba la keen mayar yaar oo wiilal ah in la kufsado marka wiilashan kufsigooda maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya hay-adahan faraha badan iyo dhaqaala lala daba joogaa dad baa loo soo tababaraa hawshan ka shaqaynaya kuwa noocaasa marka waa in meel kasta lagu beegsadaa lagu laaya kuwa xabadda ridaya waa ka dhibadan yihin kuwa gantaalka kuruuska ridaya dololiska wata waxaa ka fasaad badan kuwa akhlaaqda baabi'inaya marka kuwaas waxay u baahan yihiin in ummaddu ay ku baraarugto oo si jiddiyan la isaga qabto aan loo aaba yeelin meeshii lagu arkaba lagu beegsado wajazaakum allahu khayran waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan toddobaadkan ku falanqaynaynay duulaanka dhaqan ee ku socda bulshada muslimka ah ee somalilan hadduu allaha awoodi lihi doono toddobaadyada soo socda waxaan barnaamijyo kale ka diyaarinaynaa qaar kale oo ka mid ah gobollada dalka ha yeeshe ee barnaamijkan waxaa nagala qayb galay sheekh cali katiin iyo sheekh cabdul ilaah iyada oo qaar ka mida dhegaystayaasha dal iyo dibadba ay aaraadooda ka soo dhiibteen tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجيري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها